assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waxay idiin soo gudbinaysaa olole bulshada jihaadka lagula boorinayo oo wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ay ku qabatay deegaano ka tirsan gobolka dadka ayaa lagu booriyey in allaah dartii ay u jihaadaan iskana difaacaan shisheeyaha kusoo duulay degmooyin iyo deegaano ka tirsan gobolka ayaa waxaa lagu qabtay barnaamijkan oo ahaa mid aada loo soo agaasimay qeybta koowaad ee barnaamijkan oo xiise gaar ah leh ciwaankiisuna yahay boorinta iyo ku baraarujinta jihaadka waxaanu ku soo qaadanaynaa bulshada ku dhaqan deegaanka dacaaraha ee hoostaga degmada kurtuwaarey oo lagu dhiirigeliyey inay jihaadka kaalintooda ka qaataan isla munaasabadda dadka lagula hadlayey ayaa waxaa hadiyado lagula wareejiyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weriye cabdulaahi yaasiin jaamac oo la socday guddiga boorinta iyo ku baraarujinta ayaa soo jeedinaya
gumaysiga inaad doorataan waa gunnimo weyne gardarooyin lama qaatay iyo shay gadafaaye gumac baa la qaataa intaad giirka dhigan layde gudinbaaba kawaabis iyo weliba gaashani markaasaa gadood lagu daraa gamasyahagiye
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada qaybta koowaad ee barnaamijya taxana ah ciwaankooduna uu yahay boorinta iyo ku baraarujinta jihaadka barnaamijyadan waxaanu ka soo diyaarnay gobolka shabeellaha hoose iyadoo ay sii labadlixaadsanayaan dagallada ka dhankaha shisheeyaha dalka kusoo duulay iyo maamulada la shaqaynaya sida dowladda federaalka ah iyo maamul goboleedyada ayaa waxaa dhowaan walaayadda islaamiga ah ee shabeellaha hoose ay bilowday olole bulshada ay kula boorinayso inay jihaadka ka qayb galaan waxaa la qabtay kulamo fagaarayaal ka dhacay iyo kuwa albaabadu u xiran yihiin intaba kuwaas oo bulshada walaayadu ay maamusho iyo dhinacyada kale ay qusayso loogala hadlayay in loo guntado sidii shisheeyaha la isaga dulqaadi lahaa qaybta koowaad ee barnaamijka imtixaanaha ah oo ciwaankiisu uu yahay boorinta iyo baraarujinta jihaadka waxaanu ku soo qaadanaynaa kulan bulshada lagula dhiirigelinayay inay jihaadka ka qayb qaadato oo dhowaan ka dhacay oo dhowaan ka dhacay deegaanka dacaaraha oo hoostaga degmada kurtunwaarey ee gobolka shabeellaha hoose waa deegaan ballaaran oo ay ku nooshahay bulsho isugu jirta beerelay iyo xoolodhaqato isla markaana tuulooyin badan ay ku gadaaman yihiin dadka dacaaraha degan waxay ka badan yihiin intii aan ku qiyaasayay waxaana ka furan madaaris badan oo carruur iyo dad waaweynba ay wax ku bartaan fagaro ku yaala deegaanka gudihiisa ayaa waxaa soo buuxdhaafiyey dad da-doodu ay kala duwan tahay sida waayeelo dhallinyaro dhexdhexaad iyo carruur intaba kulankan fagaaraha ka dhacaya ee dadka jihaadka lagula boorinayo waxaa lagu lamaaniyey munaasabad haweenka dacaaraha ku dhaqan qaarkood loo qabanayo kuwa oo dhammaystay fatrada labaad ee macadka khadiija binti quweylad kaas oo lagu diyaariyo haween daaciyaad ah haweenka ardayda ah oo xijaabo madmadow oo jirkooda wada qariyey ama wada asturay ku lebisan indhashareerna u dheeryahay calanka tawxiidkana wejiga ku soo xirtay ayaa kuraas loo dhigay ka soo horjeedka halka ay fadhiyaan culummada iyo mas-uuliyiinta kale ee bulshada jihaadka ku boorinaya sidoo kale haweenkan hortooda waxaa yaalla hadiyado ay ugu tala galeen in ay ugu deeqaan ragga mujaahidiinta ah ee safuufta dagaalka ku sugan halkan waxaa ku kulmay ololaha bulshada lagula boorinaya jihaadka hadiyadaha ciidamada loogu talagalay dhammaysiga waxbarashada qalinbedelashada ah iyo weliba hadiyado haweenka ardayda ah qudhooda walaayadu ugu tala gashay shakhsiyaad mooye bulshadii ku dhaqnay deegaankan dacaraha iyo deegaanada kale ee kaabiga ku haya waxaan odhan karnaa badankood waxay soo buuxdhaafiyeen goobtan mas-uuliyiin ka tirsan walaayadda islaamiga ah ee shabeellaha hoose oo heer gobol ah iyo kuwa heer degmo iyo kuwa heer deegaan culamaa udiin iyo hogaamiyaasha dhaqanka qaarkood ayaa halkan xaadir ku ah dhammaantoodna waxay u soo cagaqaadeen in bulshadan ay ku booriyaan inay hurdada ka kacaan maadaama guryahoodii loogu yimid laguna gumaadayo laguna xirayo laguna dhacayo hantidooda maxaa yeele gobolkan shabeellaha hoose waxa uu ka mid yahay meelaha shisheeyuhu uu duulaanka ku joogo muddada dheerna dhibaatooyinka uu ka wado iyadoo la xasuusan yahay in marar kala duwan uu xasuuqyo ka geystay qaybta hore ee barnaamijkan waxaan si qota dheer uga hadlaynaa amaba aanu soo horumarinaynaa arrimaha boorinta jihaadka la xiriira sheekh moxamed jamaal oo ka mid ah culummada diinta islaamka ayaa ugu horeyn goobta waxa uu ka jeediyey muxaadaro dhaqaajisay qaluubta dadka mu'miniinta ah nebigeena calayhi salaatu wasalaam xadiid wuxuu ku leeyahay war ninkaan duulin man lam yaqzu ninkaan duulin buu nabi xasan uu yidhi oo walam yuxadid nafsahu ama naftiisii aan uga sheekaynin maalin uun inuu cadowga ilaahay la xisaabtamayo oo jihaadka qayb ka noqonayo ninkaasi wuu dhimanayaa asigoo ku sugan shucba oo min annifaaqi munaafaqnimo qayb ka mid ah ku sugan ayuu dhimanayaa waa marberito aakhiro miyaad doonaysaa ilaahay wejigiisa adigoo munaafiq inaad kula kulanto war sow sharaf darama soo ikhwaani fil sow khasaaro iyo nasiib dara soo ma ah beri allah subxaana wa tacaala wejigiisa inaad kula kulanto adigoo munaafiqnimo ku sugan wey ilaa nebiga cadday calayhi salaatu wasalaam ayaa caddeeyey oo yidhi ninka yacnii aan duulin duulaan mar uun cadowga ilaahay lagu qaado qayb ka noqdo aanan ka fekerin oo inuu ka qayb noqonayo rasuulku waa dhimanayaa nifaaqnimada qayb ka mid ah asigoo ku sugan marka walaalayaal allah subxaana wa tacaala aan ka baqno sharaftaan xisigan soo nagu daa'imo jihaadkan qayb aan ku noqono war reer jiido iyo deegaanta muslimiinta ku nool dhammaantiina iyo nabaddoonnadeennii ugaasyadeennii guud ahaan bulshadeena muslimiinta waxaad ogaataa halka ku nool jihaadkan maanta inaan qayb ka noqona ikhwaani fil waxaan rabnaa tartana inaan u galno wa fii daalika falyatanaafasu lmutanaafisuun ayaan rabnaa tartan adag jihaadkana u gal aan idhaahno war reerkeena meeqaa noogu jirta jihaadka war reerkeena meeqaa noogu jirto meeqaa noo shahiiday meeqaan beri tarajaynaynaa in shafaacada qayb noogu noqdaan waa inaan noqono walaalayaal kuwa sidaa u fekeraya sidaa u shaqaynaya dadka ku dhaqan walaayaedka islaamiga ah ee muddada dheer lagu xukumayay shareecada islaamka ayaa gaaray horumar dhinacyo kala duwan leh sida xagga aqoonta diinta islaamka iyo arrimo kale inkastoo ay jiraan kuwa sidii la rabay aan u dadaalin dhinac kale bulshadani waxay haysataa nabadgelyo aan ka jirin soomaaliya inteeda kale iyo dalalka caalamka qaarkood sheekh maxamed jamaal ayaa waxa uu tilmaamayaa in muhiim ay tahay in ummaddan muslimiinta ah ay u qalab qaataan in ay cadowgooda iska dhacashaan si allah nimcooyinkiisa uu ugu kordhiyo sheekhu wuxuu su'aalo jawaabtooda ay adag tahay uu weydiiyey kuwa danahooda adduunun ku mashquulay ee aan u diyaargaroobin in hubka ay qaataan ee la dagaalamaan shisheeyaha qori iyo qalinba ku maamulaya dalkeenna marka laga reebo deegaanada xarakada shabaabulmujaahidiin ay ka taliso nicmada tan allah na siiyey waxay nooga baahan tahay shukri shukrigeedana waxa weeye camalkan jihaadiga inaan qayb ka noqono allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay lain shakartum laasiidannakum walain kafartum ina cadaabii la shadiid marka walaalayaal nicmada maanta aan haysanno shukrigeeda waxa weeye allah subxaana wa tacaala jihaadka inaan ku caabudno inaan qayb ka noqonno war nacs ha noqonin war nin liita ha noqonin nin rag baa ilaahay kaa dhigay muslim ah oo diin haysaa ilaahay kaa dhigay diinkaaga waa diinka ugu sharafta badan caqiidadaada waa midda ugu saxsan war maad ilaahay ku caabuddo subxaana wa tacaala gaalkan qurunka ah oo runtii yacnii maaragtay baybal iyo balaayo xumbaarsan oo shirki iyo balaayo xumbaarsan oo aydhiska iyo khamrada iyo maaragtay doonfaarka cunayaba waa ka mabda'iisa baatilka ayuu ku adag yahayo oo ku taagan yahay war adigu maxaa kuu diiday adigoo salaadii tukanaya aayaadka ilaahay akhrinaya jihaadkan socda aad og tahay ciziga sharafta lagu gaarayo adduun iyo aakhiro amniga iyo yacnii cadaaladda lagu gaarayo war maxaa kaa reebay inaad qayb ka noqoto war maxaa kaa reebay inaad ka fadhiisato ilaahay aan ka baqno subxaana wa tacaala war hoy allah aan ka baqno subxaana wa tacaala nin walbow jihaadkan maanta waa farducayn qof kastaa laga rabaa qiyaamahana waana laga weydiin doonaa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka shabeellaha hoose ee xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa iyaguna geestooda bulshada waxay ku dhiirigeliyeen kuna baraarujiyeen in jihaadka kaalintooda ay ka qaataan oo aanay dayacin si horumar loo gaaro waxgaradka deegaanka dacaraha ee gobolka shabeellaha hoose ayaa dhinacooda waxa ay soo jeediyeen inay ku qanacsan yihiin boorinta maamulka uga timid iyagoo ku taliyey inaan loo kala harin iska kicinta shisheeyaha dalka soomaaliya ku habsaday indalgaradka goobta ka hadlay waxaa ka mid ahaa nabadoon cabdibaldoos raggaa ku dagaalamaya safafka hore oo dhiiggiisa daatay lafihiisa burburay haddii aan ahaynin si dhabta ah sida masaajidada muslimiinta laga joojiyay etoobiya may kenya soomaaliya lagu joojin lahaa haddii raggaas ahaanan ilaahay ka sog marka taas waa taas waxaan u gudbayaa dhanaca ardayda ardayda maanta lasoo dhexba oo lasoo bandhigay waxbarashadooda waa dareemaysaan qofka islaamka ah oo muslimiinka meel kasta joogo tan maanta waa tii lagu ciiran lahaa oo lagu iishoon lahaa halkan waxay u badan tahay in dhagaxii cirka loo tuuro aanu meel bannaan ku soo dhacay marka laga hadlayo tirada dadka taagan iyo kuwa fadhiya ee sida degan u dhegaysanaya boorinta jihaadka geesta kalena diyaar u ah in ay dhegaystaan bandhig ay ku soo talagaleen hablaha daaciyad ahaan loo diyaarinayo ee ka qalin bedelanaya fatrada labaad ee ay ku qaateen maxadka khadiija bintu quweylad nabadoon macalin yuusuf oo ka mid ah indhargaradka gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegaya in ummadda iminka shareecada islaamka lagu maamulayo waagii hore ay isxasuuqi jireen iminkana lagama maarmaan ay tahay in loo kabagashado sidii shisheeyaha weerarka ah la isaga difaaci lahaa waxaan ognahay oo aan la soconnaa ummaddu markaan wixii ka horreeyey waxay ku jiri jirta jahli ayay ku jiri jirta waxay ku jiri jirta qabyaalad iyo qurun iyo inay islayso iyo inay isgumaysato iyo inay israfaadsatay ku jiri jirta ummaddu marka waxaa weeye ilaahay subxaana wa tacaalaa waxa u keenay kitaabkiisii iyo sunnadii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxaa naga baxay waan ognahay qaarkeenba qaarka kale ayuu cuni jiray qaarkeenba qaarka kale ayuu dhici jiray qaarbeen qaarka kale ayuu kufsan jiray waa ka warqabnaa maanta marka waxaa weeye qof kasta oo muslima oo meesha mujaahidiinta joogaan ku nool oo mujaahidiintu ay ka taliyaan maanta wuxuu ku nool yahay amni iyo istiqraar ayuu ku nool yahay sababta uu ugu nool yahay waxaa weeye ilaahay kitaabkiisii baa shaqaynaya ilaahay sharcigiisii baa sarreeya ilaahay kelimaddiisii baa kor ah ilaahay maaragtay qof kasta oo muslima wuxuu ku leeyahay oo ilaahay uu siiyey sharaf buu siiyey marka sharaftiisii baa dhowran cirdigiisii baa dhowran diintiisii baa dhowran wax walba ayaa dhowran oo qofka muslimka xuquuqa u lahay ayaa sharciga ilaahay u ilaaliya subxaana wa tacaala marka waxaana laga rabaa marka sharcigaas ilaahay oo ilaahay subxaana wa tacaala uu nagu dhowray inaan qaadanno oo aan ku dhaqanno oo aan qabsanno oo aan ku jihaadno ayaana laga rabaa haddii aynaa yeel waad og tihiin maanta cadowga taagan oo meel walba ka yimiday oo jiha walba ka yimiday rag baa hor taaganoo habinya maalin u soo jeeda raggaa wakhtigooda ku bixiyey raggaa maalkooda ku bixiyey raggaa naftooda ku bixiyey raggaa waxay waxaweye wax walba oy haayeenay ku bixiyeen raggaa habeen walba u fikiraya oo u taagan ilaahay dartiis subxaana wa tacaala si ay cadowgaas u dafci lahaayeen oo cadowgaas uga hortegi lahaayeen oo cadowgaas u jebi lahaayeen ayay hor taagayiin ilaahayna waa jebiyey subxaana wa tacaala allahna waa jebiyey subxaana wa tacaala waxaana laga rabaa marka dhammaanteen inaan walaalaha mujaahidiinta garabka ka istaagno waxaan maanta cizigan iyo meeshaan waxbarashadan iyo nicmadan aan ku helaynaa waa ragga jihaadaya dhiiggooda iyo sababtooda baanu ku helaynaa intaas baanu ku gaarnay maanta in gabdhahan ay xufaad noqdaan ay kutubada dusha ka akhriyaan oo maaragtay hadday soo istaagaan maaragtay ay ku hadlaan khayr iyo wanaag iyo sharaf iyo aqoon ay ku hadlaan waxaa keenay waa jihaadka ilaahay wey subxaana wa tacaala oo lagu jihaado gaalada oo gaalada laga hor tegey oo loo istaagay ayaa ayaa sabab u ah maanta nicmada aan ku suganna nabadoon macalin yuusuf waxa uu bulshada goobta soo xaadirtay iyo kuwa warbaahinta ka dhegaysanayaba kula taliyey in ay ragga shisheeyaha la diriiraya garab iyo gaashaanba u noqdaan marka waxaana laga rabaa intaan garbaha isqabsanno inaan cadowga ilaahay la jihaadno inaan mujaahidda garab istaagno inaan ilaahay kitaabkiisa kor yeelno inaan ilaahay kitaabkiisa ku dhimanno inaan ilaahay kitaabkiisa u dhaqaaqno inaan baranno intaasaa ilaahay naga doonayaa subxaana wa tacaala marka dhammaanteen waxaana laga rabaa saan u dhannahay inaan u istaagno ilaahay diinkiisa adduunyadan ma joogayno sala waa ka maqnayn maantana waa ka tegaynaa berina rabbilciisa subxaana wa tacaala ayaan hor tegaynaa subxaana wa tacaala marka waxaana laga rabaa inaan ilaahay subxaana wa tacaala aan ka baqno rabbigeenna u laabanno aan maaragtay mujaahidiinta garab siino ilaahay kitaabkiisa u dhaqaaqno hooyooyinku wiilasha ay boorriyaan maaragtay ilaahay kumada gabdhuha ay waxbartaan kulligeen inaan garabka ka istaagno ayaana laga rabaa mujaahidiinta oo maaragtay habar waliba cunuga ay dhashay ay u keenta mujaahidiinta ay ciidanka ku biiriso ay cadowga ka hortig tiraahdo oo ay boorisaanna laga rabaa aabbaha sidaasaana laga rabaa war gaalagtiisa wax ma yaallaan gaalagtiisa halaagaa yaal gaal agtiisa cadaab ilaahay baa yaal gaal ilaahay agtiisa sharafdaragaal agtiisa sharafdaraa taalla sawaadka muslimiinta aynu badinno ilaahay subxaana wa tacaala diinkiisa aanu qaadanno oo aan ku dhaqanno kulligeen dhammaanteen insha allahu tabaaraka wa tacaala intaa kadib waxaa la gudagalay qaybta labaad ee madashan taas oo la xiriirta bandhig ay soo diyaariyaan hablaha xifladda qalinbedelashada ahayd ee ay ku soo talagaleen lagu daray kulankan fagaara ka hadalka ah ee bulshada jihaadka lagula boorinayo intii bandhigga aan la gudagelin aanu idiin soo gudbinno maamulaha maxadka khadiija bintu quweylad ee deegaanka dacaraha oo soo gudbinaya daruustii kala duwaneed ee habluhu ay qaateen أولا waxaan ka hormarayaa macadka taariikhda la furayna waa labadii bishii muxaram sanadka kun afar boqol kun afar boqol afartan iyo saddexdii hijriga ayaa la furay fataro hore ayaan soo dhammaynay ilaahay tabaaraka watacaala ku mahadsan haddana waxaan taagannahay fataradii labaad gebagabadeedii mawaadda macadkan laga qaatay fataradan labaad yani waxaa weeye muqararka tafsiirka qur-aanka kariimka ah oo shan jus ah maadada cilmiga tajwiidka yani waxaa weeye ee kitaabka la yidhahdo aljazariya waxaa kaloo laga qaatay ay gabdhuhu qaateen xadiidka sidoo kale kitaabka riyaad saalixiin waxaa kaloo ka mid ah mawaadda laga qaatay macadka fataradan labaad kitaabka la yidhahdo alaqiidat alwasitiya waxaa kaloo laga qaatay fiqiga oo kale kitaabka la yidhahdo alyaquut nafiis waxaa kaloo laga bartay ama laga qaatay kitaab xagga usuul fiqiga kitaabka la yidhahdo alusuul min cilmi alusuul xagga qawaacid alfiqihiya haddaan u gudubno waxaa laga qaatay alqawaacid alfiqihiya ayaa laga bartay ay gabdhuhu ka faa'iidaysteen mawaadda fataradan labaad waa intaas mawaadaas oo idil ama dhammaanteed ardaydu waa imtixaanaad bay ku galeen waana lagu imtixaanay dhammaantoodna fawaa'id yani waxaa weeye aada iyo aad bay ugu faa'iidaysteen waxa allaal maadooyinkay soo qaateen wax badan insha allahu tacala waxaad arki doontaan warqadahoodii insha allahu tacala aad arki doontaan aada iyo aad sidii la rabay ardaydu aad bay u dadaaleen mawaadaas maantana waxaan taagannahay xafladda fatarada labaad oo ikhtitaamkeeda hadda aynu taagannahay fatarada labaad ayaanu taagannahay ilaahay tabaaraka watacaalana ku mahadsan noo suurtogeliyey waxaa kaloo ardaydu macadka dhiganaysay tiradoodii waa afartan iyo lix arday waye ardaydu macadka khadiija binti khuweyl alicdaad addaaciyaad intaasna ikhwaani fillaah maadooyinkaas kala duwan oo qur-aanka kariimka tafsiirkiisii iyo waxaa weeye fiqigaas iyo usuushiisii iyo naxwahaas mawaadaas oo dhan macalimiin ayaa bixisay waxaan leenahay marka macalimiinta juhdiga faraha badan waktigoodii u horay ardaydaas si ay u soo saaraan ilaahay tabaaraka watacaala ha ka abaalmariyaan leenahay miisaankoodii xasanaadka ilaahay tabaaraka watacaala ha u saaro jazaakum allahu khayran marka insha allahu tacala taariikhda macadka oo kooban macadka degmada kurtuwaaley khaasatan qaryadan dacaaraha waa intaas waxaan marka ka codsanaynaa dadkii waalidiintii iyo wixii oo dhan dadkii in juhdi badan la bixiyo gabar ka mid ah haweenka daaciyaad ahaanta loo diyaarinayo ayaa fagaaraha waxay ka akhrisay aayaad ka mid ah qur-aanka kariimka ah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما haweenkan waxyaabaha la baray waxaa ka mid ah luuqadda carabiga oo la-aanteed aanay suuragal ahayn in aad diinta islaamka si dhab ah barashadeeda uga midho dhaliso amaba uga aflaxdo mid ka mid a gabdhaha wax ka bartay maxadka khadiija bintu quweyled ee diyaarinta haweenka daaciyaadka faraciisa deegaanka dacaraha ee walaayada shabeellaha hoose ayaa soo jeedisay kelimad ku bixaysay luuqadda carabiga waxayna kelimadeeda ku soo hadal qaaday guushii weyneed ee dalka afghanistan ka dhacday taasoo ahayd in imaaradda islaamiga ah ay labaatan sano oo jihaad ah kadib kala wareegtay maraykanka iyo maamulkii uu shaqaynayey geesta kale waxay tilmaantay in wadamada maali iyo soomaaliya laga filayo guul middaas la mid ah mujaahidiinta ayay kula talisay in ay midnimada ilaaliyaan kuna taagnaadaan waddada jihaadka waxay sidoo kale u mahad celisay wilaayadda islaamiga ah ee shabeellaha hoose oo deegaankooda ka hirgelisay macad sharci ah oo ay ku bartaan culumta islaamiga ah iyadoona tilmaantay in waxyaabaha ay bartaan ay ka mid yihiin qur'aanka kariimka ah culumta xadiiska fiqiga iyo luuqadda carabiga waalidiinta iyo mas-uuliyiinta iyo nabadoonnada ka soo qaybgalay xafladda ayay sidoo kale u mahad celisay فنحن أيها المسلمون أقواتكم اللاتي يتعلمن العلوم الشرعية في معهد خديجة بنت قويلة للإعداد الداعيات الذي أسسته ولاية شبيل السفلى الإسلامية في محافظة كرتنواري وخاصة في قرية دعارو عام 1443 أيها المسلمون في كل مكان أبشروا بنصر المسلمين وهزيمة الكافرين في كل مكان وخاصة في أفغانستان ومالي وفي الصومال أرض الهجرتين ونقول لكم أيها المسلمون اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فإن اعتصامكم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم نجاتكم في الدارين وقال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أيها المسلمون فها نحن وأخواتكم اللواتي في ولاية شبيل السفلى الإسلامية ونقول لكم أولا نحمد الله تبارك وتعالى الذي قدر لنا وسهل باستفادة هذا المعهد المبارك ثم نشكر لولاية الإسلامية التي أعدت لنا هذا المعهد لنتعلم العلوم الشرعية وقد استفدنا في هذا الفترة والتي قبلها مثل القرآن وعلومه والحديث وعلومه والفقه وعلومه واللغة العربية والنحو ويا أيها النقباء والآباء والمشاركون الكرام في هذه المناسبة فنقول لكم جزاكم الله خيرا qaar ka mid a gabdhaha wax ku bartee maxadka khadiija bintu quweylad ayaa soo jeediyey manduumo ka hadlaysa magacyada waan wanaagsan ee allah subxaanahu wa tacaala الله يا رحمن يا رحيم أنت الحليم العالم العليم أنت الحفيظ الحافظ العلى العلي أنت الملك المالك المولى الولي الأكرم الكريم والرزاق والبارئ الخليق والخلاق القادر المقتدر القدير المؤمن السميع والبصير يا حي يا قيوم يا وهاب يا بر يا لطيف يا تواب أنت العفو الشاكر الشكور الطيب الغفار والغفور wilaayadda islaamiga ee shabeellaha hoose ayaa abaalmarino waxa ay guddoonsiisay haweenkan wax ka barta macadka khadiija bintu quweylad ee deegaanka dacaraha gabdhihii kaalinta koowaad labaad iyo saddexaad galay kadib imtixaan laga qaaday ayaa la guddoonsiiyey abaalmarino gaar ah halka guud ahaan ardayda la siiyey xijaabo isku joog ah kaalinta koowaad waxaa gashay maariye xuseen maxmed ayaa gashay insha allah ha soo istaagto abaalmarin waxaa la guddoonsiyey insha allahu tacaala hal niqaab siisiyaan iyo shan boqol shilin soomaali ah ayaa insha allahu tacaala abaalmarin ahaan u heshay kaalintii labaad waxaa gashay muno xuseen ayadana insha allahu tacaala waxay ka guuri maaragtay abaalmarin ahaan loo siiyey niqaab iyo silisiyaan iyo saddex boqol shilin soomaali ah intaasa ilaahay subxaana wa tacaala uu kusoo aadiyey ilaahay subxaana wa tacaala ha u barakeeyo diinkeedana ilaahay subxaana wa tacaala fahanka allah u furo ardayda labaad ee saddexaad magaceeda waxaa la yidhaha caasho macalin yuusuf kaalintii saddexaad ay gashay ayadana abaalmarin ahaan waxaa loo siiyey niqaab iyo silsiyaanteedii wadata lacag gaaraysa laba boqol oo shilin soomaali ah intaasay abaalmarin ahaan u heshay gabadha walaasheenna ah ilaahay subxaana wa tacaala waxaan u baryaynaa in ilaahay fahankeeda u furo si guud gabdhaha oo dhan waxaa lagu maartay lagu wada sameeyey uniform looga talagalay labis ah dadkaana waxaa u dheer intaas hadda aan sheegay aa u dheer ayagana insha allahu tacaala dadaalkoodii iyo juhdigoodii ayayna ku heleen haddana waan ku wareejinaynaa aakhirkii xafladda haweenka daaciyaadka ah ayaa waxay dhiibeen cagag dahaaran oo hagaajintooda juhdi badan la gelshay marka laga soo tago lacagta lagu soo iibiyey ayaga iyo maryaha lagu dahaarayba wiilal dharka ciidanka iyo qoryo wata oo wakiilka ahaa ciidamada hadiyadaha loogu talagalay ee xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa lagu wareejiyey caagta dahaaran ee sababta u noqday in biyaha lagu shubo ay qaboobaan madashan kulansatay ku boorinta jihaadka iyo hadiyadaha dhinacyada kala duwan la guddoonsiinayey ayaa ku soo dhammaatay amaba ku soo idlaatay jawi farxadeed waxaana lagu ballamay in wixii la isfaray oo ahaa in allaah dartii loo jihaado guntiga loo xirto intaa ayaa dhegaystayaal ku soo gebagabaynaynaa qaybta koowaad ee barnaamijkan taxanaha ah ciwaankiisuna uu yahay boorinta iyo baraarujinta jihaadka in sha allah intaanu qaybta labaad ku kulmayno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
gumaysiga inaad doorataa waa gunnimo weyne gardarooyin lama qaatay iyo shaygadaafaaye gumac baa la qaataa intaad giirka dhiga laydhe gudinbaaba kaa waabisiyo weliba gaashaani markaasaa gadood lagu daraa gamasyahagiye